Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Maalgashiga iyo Warshadaha Maamulka Somalilan Cabdifataax Ismaaciil Ducaale ayaa xarigga ka jaray dhismaha xarunta wasaaraddu ku yeelanayso magaalada Boorame. Munaasabadda xarigga looga jarayay xarunta ayaa waxaa goobjoog ahaa xubno ka socday dowladda hoose ee Boorame, agaasimayaal iyo mas'uuliyiin kale ka socday Wasaaradda Maalgashiga iyo Warshadaha Somalilan. Isku duwaha Wasaaradda Maalgashiga iyo Warshadaha Gobolka Awdal, Nuur Axmed Xasan, ayaa ka warbixiyay muhiimadda ay leedahay xaruntan.
waxaa maanta halkani xadhigga laga jaray xafiiskii ay shaqaaluhu ku shaqayn lahaayeen tayarbaa taweyn lagu gaadhaay agaasime intanba markii hore maynu haynin maanta alxamdulilah waa horumar weeyaan ilmuhu markuu dhasho dee markaaba ma sara kaco wuu fadhi wuu gurguur fadhi bartaa wuu gurguurtaa kadibna wuu sara joogsadaa inta ka dab dhimanna insha allah waad eh, gaari doontaan Een, shaqaalaha aada halkani ku sheegtay waa shaqaale aada u fara badan Een, xafiiskii ugu horeeyey ee maanta ay si rasmi uga shaqo tagaanna xadhiggan ka jarnay intaana inta ka horeysana insha allah wixii kale ee kusoo biiraya insha allah waad eh, khud- khudwadba khudwad u socon doontaan taasina waxa weeyaan waa mudho dhalintii ololahan ku gallay Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Maalgashiga Somalilan Cabdifataax Ismaaciil Ducaale oo daahfuray xarunta ayaa dhankiisa ka hadlay.
gashiga iyo warshadaha oo ka furasa xafiiskii ugu horeeyey gobol ahaan gobolka awdal Ee, gobolka awdal marka la eego ee, gobollada somalilan marka laga tago caasimadda hargeysa ee xaruntii ku taalo waa gobolka ay wasaaradda ka joogaan shaqaalaha ugu badan marka muddada hore oo dhan shaqaaluhu may haysan goob ay shaqadooda ku gutaan oo ay fadhiistaan halkan maanta waxaanu ku furaynaa xafiiskii gobolka oo ay ku hawlgeli doonaan shaqaalahaas oo tiro ahaan badan Ee, waxaa kaloo aanu soo kormeeri doonaa aaggii loo qorsheeyey ee, warshadaha oo uu gobolku yeelan doono taasoo horumar u keenaysa gobolka iyo qarankaba Ee, waxaan u mahadnaqayaa guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka oo nagu soo dhoweeyey Ee, xafiiskuna waa inoo furan yahay wixii ay shaqo u baahnayd ee agab ahaana waa laga heli doonaa insha allahu tacaala inta imika taalla waanu soo kordhin doonaa xafiis shaqadiisa si fiican u guta ayuu insha allah noqon doonaa